sabuuraddii soddon iyo toddobaad ha isku dhibin xumaanfalayaasha aawadood hana uga hinaasin kuwa xaqdarrada sameeya waayo iyaga haddiiba waxaa loo jari doonaa sida cawska oo kale oo waxay u angegi doonaan sida geedo yaryar oo qoyan rabbiga isku hallee oo wanaag samee oo sidaasaa dalka ku degganaan doontaa oo ammaan baad ku daaqi doontaa haddaba rabbiga ku farax oo wuxuu ku siin doonaa waxa qalbigaagu doonayo jidkaaga rabbiga ku aamin isagana isku hallee wuuna samaynayaaye xaqnimadaada wuxuu u soo bixin doonaa sida nuurka oo kale gartaadana sida duhurka oo kale rabbiga ku hor xasilanow oo isaga samir ku sug oo ha isku dhibin kii jidkiisa ku barwaaqaysan iyo ninkii hindisooyin shar ah sameeya toona cadhada ka joogso oo dhirifka ka tag hana isku dhibin inaad shar samaysid waayo xumaanfalayaashu way go'i doonaan laakiinse kuwa rabbiga sugaa dalkay dhexli doonaan wakhti yar dabadeedna kan sharka lahu ma jiri doono bal meeshiisa aad baad ugu fiirsan doontaa oo isna ma jiri doono laakiinse kuwa camalka qabow dalkay dhexli doonaan oo waxay ku farxi doonaan nabad badan kan sharka lahu wuxuu shirqol u dhigaa kan xaqa ah oo isaga ayuu u ilka jiriqsadaa oo sayidku wuu ku qosli doonaa isaga waayo wuxuu arkaa in maalintiisu soo dhowaanayso kuwa sharka lahu waxay la baxeen seeftoodii qaansadoodiina way xooteen si ay maskiinka iyo kan baahan hoos ugu tuuraan oo ay laayaan kuwa jidkooda ku quman seeftoodu waxay mudi doontaa wadnahooda oo qaansooyinkooduna way kala jebi doonaan inta yar oo mid xaq ahu haystaa way ka sii wanaagsan tahay kuwa sharka leh maalkooda badan waayo kuwa sharka leh gacmahoodu way jebi doonaan laakiinse rabbigu kuwa xaqa ah wuu tiiriyaa rabbigu wuu yaqaan kuwa kaamilka ah cimrigooda oo dhaxalkooduna weligiisba wuu waarayaa iyagu ma ceeboobi doonaan wakhtiga shar jiro oo wakhtiga abaaru dhacdona way dhergi doonaan laakiinse kuwa sharka lahu way halligmi doonaan cadaawayaasha rabbiguna waxay ahaan doonaan sida inta wanaagsan oo doogga way baabi'i doonaan sida qiiqa oo kale way u baabi'i doonaan kii shar lahu wax buu amaahdaa mana bixiyo mar dambe laakiinse kan xaqa ahu wuu naxariistaa waxna wuu bixiyaa oo kuwuu barakeeyo ayaa dalka dhexli doona laakiinse kuwuu habaaraa way go'i doonaan dadka socodkiisa waxaa hagaajiya rabbiga oo jidkiisu ku farxaa oo inkastoo uu kufo haddana ma wada dhici doono waayo rabbiga ayaa gacantiisa ku tiiriya waan dhalin yaraan jiray oo haatana waan gaboobay oo weligay ma aan arag mid xaq ah oo la daydhiyey ama carruurtiisa oo cunto tuugsanaysa maalinta oo dhan wuu naxariistaa oo wax buu amaahiyaa oo carruurtiisuna way barakaysan yihiin sharka ka fogow oo wanaag samee oo weligaa baad degganaan doontaa waayo rabbigu wuxuu jecel yahay caddaaladda mana uu dayrsho quduusiintiisa laakiinse iyaga weligoodba waa la ilaalshaa ilowse kuwa sharka leh carruurtoodu way go'i doonaan kuwa xaqa ahu dalkay dhexli doonaan oo weligoodna way dhex degganaan doonaan kan xaqa ah afkiisu wuxuu ka hadlaa xigmadda carabkiisuna wuxuu ku hadlaa caddaaladda oo ilaahiisa sharcigiisu waa ku jiraa qalbigiisa oo tallaabooyinkiisana midnaba dib uma simbiriraxan doonto kan sharka lahu wuxuu fiidhiyaa kan xaqa ah oo wuxuu doondoonaa inuu isaga dilo rabbigu isaga gacantiisa ku dayn maayo oo eedayn maayo marka la xukumay isaga rabbiga sug oo jidkiisa xaji oo wuxuu kuu sara marin doonaa inaad dalka dhaxasho waad arki doontaa marka kuwa sharka lahu go'aan waxaan arkay ku shar leh oo dulum badan oo isu kala bixiya sida geed cagaar ah oo dhulkiisii ka baxay laakiin waa la ag maray oo isagii lama arag oo waan doondoonay laakiinse waa la waayey bal fiiri ninka kaamilka ah oo bal eeg kan quman waayo ninkaas ugu dambaystiisu waa nabad laakiinse kuwa xadgudbaa dhammaantood wadajir bay u baabi'i doonaan oo kuwa sharka lahuna ugu dambaystooda way go'i doonaan kuwa xaqa ahse badbaadadoodu waa xagga rabbiga oo wakhtiga dhibaatada isagu waa qalcaddooda oo rabbigu iyagoo caawiyaa wuuna samata bixiyaa oo wuxuu iyaga ka samata bixiyaa kuwa sharka leh wuuna badbaadiyaa maxaa yeelay isagay magan galeen